aanu ku bilowna ee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa hadal uu xalay jeediyey kaga hadlay gulufka ka dhanka kooxda daacish ee ka socda buuraha calmiskaad ee gobolka bari deni ayaa sheegay in wejigii saddexaad ee howlgalka hilaac uu maanta bilaabanayo kadib markii labadii weji ee hore ee dagaalka guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada puntland waxa uu xusay in muddo toddoba cisho ah ay u qabanayaan kooxo uu sheegay in ay la shaqeeyaan daacish hadalka madaxweynaha puntland waxaa warbixintan ka diyaarisay wariyaha v o eda ee boosaaso faaduma yaasiin jaamac madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo habeennimadii xalay khudbad ka jeediyey magaalada boosaaso ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wejigii labaad ee howlgalka loogu magacdaray hilaac ee ciidamada puntland ay ka wadeen buuraha calmiskaad waxaana uu sheegay in ciidamada puntland ay gacanta ku dhigeen saddex saldhig oo waaweyn oo daacish ay ka qorsheynaysay weeraro caalami ah oo dal iyo dibadba ku wajahan sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqaynaya ay sheegeen dasaan iyo daadaar iyo shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey waqooyiga amerika qaaradda yurub iyo dalal kale oo aasiya iyo carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka madaxda hawshaas qorshayn jirtana saldhiggeedu uu ahaa halka sida duqayntii maraykanka ee labada mar ah lagu caddeeyey warbixinta maraykanka inay halkaa ku beegsadeen dadkii ka shaqayn jiray inay soo ururiyaan dadka maraykanka howlgallada iyo yurubka geysta madaxweynaha puntland ayaa sheegay in ciidamada puntland ay ka hortageen weeraro daacish ay ku doonaysay in ay magaalada boosaaso ku qabsato waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo ilaahay mahaddiisa gantaalladii iyagu ay sameeyeen oo igu talagaleen in magaalada boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guulaysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu nagu siiye gacan waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh hadday tahay qorshayn hadday tahay howlgal iyo hadday tahay nafhurid isugu daray dowladaha maraykanka imaaraadka kenya iyo etoobiya ayaa madaxweynuhu sheegay in howlgalkan ay gacan ka siiyeen puntland waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka sida tooska ah shaqadaas wax uga waday oo runtii ugu horeyso dalka imaaraadka carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka maraykanka etoobiya iyo kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas uu miro dhali lahaa wejiga saddexaad ee howlgalka hilaac ayaa madaxweynuhu sheegay in siddeed iyo labaatanka bishan uu si toos ah u bilaaban doono waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gebagaboobay sidoo kaleetana birito oo siddeed iyo labaatanka bisha ah uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo puntland dhaqdhaqaaq ku leh xarumo ku leh howlgallo ka samaynaysa ilaa laga dhammaynayo wejiyadaas way socon doonaan markuu mid dhammaado oo mid bilaabanayana dadweynaha waan u sheegi doona madaxweynaha puntland ayaa muddo toddoba cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsato dhaqan iyo culimo awdiin kuwaasoo uu sheegay inay la shaqayn jireen kooxda isis inaan baaq uga diro dadka soomaaliyeed ee reer puntland ah ee ururka argagixisada daacish la shaqaynaya ee magaalooyinka kusug ee aanan furimaha lagula dagaalamaya jooga taakulada ka qayb qaadanayay dadka lacagaha ka qaadayay dadka gudbinayay iyaga ku soo degayay shirkadaha u furtoo ganacsadada ka dhigay qaxootiga ka dhigoo guryaha dejiyey dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo toddoba casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay howshaas ka baxeenna caddeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa toddoba beri gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharciga ka qaadi doonto dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan waxaa ku jira culummo waxaa ku jirta ganacsato waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono toddobadaas beri waxaan ugu talagalnay annagoo ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursaddaas inaan siinno khaladka ilaahay baa makhdamo ah ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis u fidin doonto qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa wakhtigeeda imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ay soo duulay xaasas baa ku jira caruur bay keensadeen hadday i maqlayaan ma doonayno inaan maxas iyo maato layno ay su soo dhiibaan dowladda puntland madaxweynaha puntland ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaana uu ugu baaqay in dib laysugu noqdo baaqagay ugu dambeeya dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan odhan lahaa inta aanan waagu baryin oo aanan lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiiriyo dib ha laysugu noqdo dalkan meel halisu ku socdaa dadka mas-uuliyiinta ah ee hadda xilalka haya dadka xilalka soo qabta dalka dadka waxgaradka ah ee xilalka qaban doona mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago wax kala jiidash iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxa maanta dalkeenna baalaxda ka dhiga wey dadka soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan dib ha wada hadlaan waxaan rabaa halka inaan ka faro ama u soo jeediyo dhammaan dadka soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan colaadaha siyaasadaha ku salaysan colaadahaasoo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada madaxweynaha ayaa baaq u diray qurba joogta puntland dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba inay gacan ku siiyaan taageerada iyo garab istaagga howlgalka hillaaca ee lagula dagaalamayo daacish sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada soomaaliya ay ka wadaan koonfurta soomaaliya kaasoo ay kula dagaalamayaan argagixisada faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso madaxweynaha puntland ayaa muddo toddoba cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsato dhaqan iyo culimo awdiin kuwaasoo uu sheegay inay la shaqayn jireen kooxda isis